ganacsatada wax ku iibisa qaar ka mida suuqa weyn ee bakaaraha ayaa waxay cabasho xoogan ka muujinayaan qaar ka mida wadooyin ka soo gala goobaha ganacsi iyo guuddaan suuqa inay yihiin kuwa aan la mari karin dadka iskale dhismayaashay wax ku iibiyaan ganacsatada ayaa iyaguna sheegay inay laayihiin meel ay gawaaridooda soo mariyaan oo waxay sheegeen waddooyinka ay yihiin kuwa aad u cidhiidhi ah oo aysan gawaarida ka gudbi karin maamulka dowladda federaalka u qaabilsan gobolka banaadir ayayna ku eedeeyeen arrintaas iyagoo sii hadlaya ayaa waxay sheegeen ganacsatada iyo dadka iskale dhismayaasha in waddooyinkii soo gali lahaa goobahooda ganacsi dhismayaal laga taagay taasu ay ku tilmaameen caqabad weyn oo soo wajahday isku socodka dhanka suuqa bakaaraha ee magaalada caasimadda ee muqdisho dadkan ayaa waxay tibaaxeen shakhsiyaadka dhistay waddooyinka suuqa bakaaraha iyo dowladda federaalka ay yihiin kuwo is-ogo iska warqaba waa kuwan qaar ka mida ganacsatada suuqa bakaaraha oo ka warbixinaya siday wax u jiraan iyagoo sheegeen caqabadda ugu weynaysata ay tahay in haddii uu halkaas dab ka kaco ama ay dhibaato kale ka dhacdo aysan helaynin wax gurmada sababa ku aadan wadala-aanta jirta
annagoo ah ganacsatada suuqa bakaaraha waxaa naga xiran waddooyin badan oo aan naloo soo mari lahaa waddooyinkaas oo haddii dab kaco ilaahay naguma kacsha dhowr jeero horena u dab kacay ay ahayd in mataqaanaa la furo waddooyinka way naga xiran yihiin haba uu sii darnaadaan hal guri oo deriska nole ah ha uu sii darnaado laba waddooyinkaas si toos ah ay nooga xiran yihiin uu yaraan muddo ilaa iyo dhowr sano guri wuu gubtay mar labaad uu gubtay mar saddexaad uu gubtay intaasna waxaa loo waxaa loogu dadaali waayey waddooyinkii xiran si khaasatanna waxay u xiran yihiin dadka oo bannaanka shacabka bannaankay u xiran yihiin milkiilayaasha iskale dhismayaasha suuqa ku yaala ayaa iyaguna markooda warbaahinta la hadlay waxayna sheegeen dhibaatada ay la kulmayaan haddii ay yihiin dadka iskale dhismayaasha ee ganacsada wax ku iibiyaan iyagoona eedan u jeediyey maamulka dowladda federaalka guryihii qayb ka mida qayb hore loo dhisay qaybtii kalena la dhisi rabo baa guryihii difeeta gaartay annagoo degmada saldhigga howlwadaag inta tagnay sheegnay inaan beri ka nahay masana waana loo rakaateeyey waxba waa laga qaba waayey dowladdii meel walbaa marna waxba waa laga qaba waayey dadka kuwa ganacsada suuqa weyn ee bakaaraha ayaa waxay mar walba cabasho ka yihiin shakhsiyaad u shaqeeya dowladda federaalka iyagoona lagu eedeynayeen dhulkay dadka leeyihiin iyo goobaha danta guud ay ka iibinayaan shirkado iyo dad dana gaar leh